xadiisku hadduu ah rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh xaggiisa wixii ka yimi bal markaa khabarkiina may asarkiina waa dee rasuulka ilaahi xaggiisii waxa waxa kaba yimi asara macnaa rawaahu weeye oo dee waxaan wixii waa wariyo waa lasoo naqliyo taas buu noqon marka iyada haddii qowlkan aan eegno dee xadiiskii unbuu ku toobnaanaya marfuuca ahaa waxaan xadiiskaa marfuuca ahayna asar looma isticmaalayo bal taas waa mid kollayna waxay iskaba jirtaa aymo dee kala duwan oo kutubtooda magacyadan intay kuba idlaaqeen waxay u jeedaan taa yahay oo ibnujariir kitaabkiisan dee macruufka tahdiibul aahaar la yidhaaho kollay ajza ayaa laga hayaa oo weliba ajsaadii aan iskuba xigin oo lasoo madbaceeyey adigu malaa ilaa afar mujalad baaba ugu badan waxyaalaha lasoo madbaceeyo dee intii uu sheekhu taan yeelay kolleyba ma taan yeeline wixii laga hayay bay intani tahay oli intaa inka badan buu taan yeelay kitaabka sidiisa uma dhamayn hadduu dhameeyo malaa dee boqol mujalad waa ku dhowaan laha habku ku wadeen adiibul asaar buu yihi waxaana kitaabka mawduuciisu yahay axaadiistii rasuulkan salawaat ullaahi wasalaamu caleyh de isagoo laakiin dee horta markuu xadiidkii soo dhigto bal darajadiisii ka hadlaya isaga agtiisa inuu saxiix ku yahay dadka kalena agtooda inay cilayn karaan oo wixii ay ku cilayn karayeen ee cillo ay uga dhigayeen buu sheega xadiidka markaas haddana wixii uu kulansanayey ee bal markaa taas bal fiqi ahaa ayuu aqwaashii kuba sugnayd iyo waxyaalihii la yidhi isagoo sanadkooda kuba soo naqlinayo oo aada u tatabucaya ayuu dhigta marka umuuraha dhameeye ayuu dhiganaya haddana bal wixii qariib ahaa ee axaadiista ku sugnaa luqa ahaan oo markaa luqa ahaan kuba sharxaya shawaahideedii keenayaayo waa kitaab marka la eego dee si uu yahay markii dambe dadkii ka dambeysay ay uga suurtogeli weyday habka iyo dariiqada inay ku taam yeelaan oo cid isku dayshay inay taam yeesho oo ay siisii ay u wadaana may jirin badabadin haddaba taadiibul asaar buu ku magacaabay axaadiisu soo aroorina waa axaadiis marfuuca waa axaadiistii rasuulka salawaat ullaahi wasalaamu caleyh marka waxay noqonaysaa de waa macnahan imaka hore imaamka ismaad baxaawi la yidhaha kitaabkiisa sharxu macaani alaahaar oo kale aahaartan uu sharxaya ee uu bal markaas kaga hadlayey ama uu kitaabkan u dejiyey waa tii marfuuc ahayd weeye ma ahayn mawquufaad iyo umuuraha caynkaas iyo waxyaalo isagoo kaba hadlaya balkaasi markaa waaba dee taa kutubtaasna ay arrinteedu tahay waana macnahaas imaka xadiiskii macnaha labaadisin muqaayirun lahu maye waa ka duwan yahay waa khilaafsan yahay xadiiskiiyo isagu way kala duwan yihiinoo marka muxuu noqon wahuwa maa udiifa wixii loo idaafeeyo ila asaxaabati asxaabtii loo idaafeeyo wataabiciina taabiciintii loo idaafeeyo oo min aqwaalin aqwaal ah aw afcaalin afcaalan oo wixii asxaabtii rasuulka loo idaafeeyo ama taabiciintii loo idaafeeyo ee hadalladoodii ah ama ficiladoodii ah waana taa ama mawquuf lagu magacaabi doono markay noo daba hadlaya la yidhaha de horena u soo aragnay ama maqduuc la odhanayo xataa bayquniyadna kuwan waa kuba soo aragnay taas baa asar la yidhaah asaarku waa taa oo markaa maxay noqonaysaa haddii xadiisiya marka la yidhaaho asar la yidhaaho xadiiskuna waa rasuulka ilaahay xadiiskiisii asartuna maxay noqon waa saxaabadii iyo taabiciintii iyo aqwaashoodii iyo afcaashoodii laynoo soo naqlinayay ayay noqon bal tani waa qowl kalle qowl saddexaad uu kaba tegaa jiro inuu asarku uu si dee khabarkii macnihii waasacsanaayo kale uu yahayo xadiiskii rasuulka iyo aqwashan iyo taabiciinta iyo saxaabadiiyo uu shamlinayo macnaha caamkaa leeyay washaharuu shumuula haadayn ilasar marka waxaana jirta bal tana kolley culimadu intooda badan qowlkoodu asartu inuu macnaha hore ama macnaha waasacsanee kuwan iyo kaa horeba shamlinayo inuu yahay weeye ee xagga taksiis ay ku qaas yeelaan aqwaasha saxaabada iyo taabiciinta aqwaashoodii ama afcaashoodii waa wax ku yaree laakiin wadan ballaadnaayo kolley wadamadii islaamka ahaa oo khuraasaan la odhanayo culimada intoodii badnaydba cuhuudda hore ama cusuurta hore ay kaba yimaadeen ama raggii xadiiska haba noqoto aimadii xadiiska xaggaasunbaabay ka hooseysa kuwan umuhaadka lahoo dhami waa xaggay ka soo jeedeen iyo bal markaa iyo de culimo balka badan oo kaleba taas fuqaha xagga ahayd ayay u tiiriyaan tafriqo ama ah tan dambe oo ah inay khaas yeeleen ay ku khaas yeeleen saxaabadii iyo taabiciintii aqwaashoodii afcaashood ee ama intooda badan culimada dee qowlkoodu asarku waa inuu kaanu ahayn waa xagga asarahu bimacnaa rawaahu xadiiskii rasuulkana waa wax la warinayo kutubta aan inoo soo sheegay barhkoodna waxay dee kuba m mawduucoodi iyo uu ahaa iyadna axaadiistii rasuulkae intaa la odhanayo weeye laakiin maxaa jira iyadoo barhkood dee istilaaxaan waktiyada dambe ama beryo dambe ay kuba socdeen oo culimada qaarkood hadalkooda dhacaasar inay taa uga jeedaan oo bal masalan imaam maxamed ibn lxasan ashaybani la yidhaaho oo dee asxaabtii ama saaxibkii abi xaniife ahaa raggii madhabta nashriyey ee faafiyey ee dabdiyey isagii abi yuusuf waa labada saaxib oo saaxiibaan hadday yidhaahaan madhabtaas oo kale kitaab ulaahaar kitaab la yidhaah buu leeyahay oo inta badanna waa aahaartan waa aqwaashan iyo markaas in adigu waxyaalihii mawquufaadka iyo maqduucaadka madmuunkiisiya xataa xaafid ibnu xajar walow dee istilaaxaan tan uu kuba socdo haddaan eegno kitaabkiisa fatulbaari oo kale marka uu inta badan dee kitaab uu soo sharxo ee uu kitaabkaa dhammaynayo kitaabkaasi dhammaanayo intaanu kitaabka kale u guurin axaadiistii soo aroortuu dib fadlako ama jamcin uguba sameeyaay oo wixii dee baabka ama kitaabkaa ku sugnaa xagga tira ahaan markaasuu sheegaa uu sheegaana wixii ay muslim iyo bukhaari ay wadaagsadeen iyo waxaanu muslim laba wadaagsan inta mukararkaa ee dee abwaab kale mukarar ku ahayd iyo kaan mukarar ahayn umuuraha marka uu sheego ayuu idhaaho ama aaahaar buu kaba cabiraado oo aahaartii iyadna kitaabka ama abwaabta uu markaa dee khatimayo kuga soo aro aqwaal saxaabo iyo aqwaal taabiciin iyo afcaashood iyo umuuraha ahayd ee inta badan taraajimta uu kuga soo aroorinayay taas bay ujeedadiisu ahayd oo xaafid oo kale marka halkaa isticmaalayo ee wuxuu uga jeedaa oo kan dambe ayuu kuga socdaa waanafalbaari waana dee dalma kaleega dee kitaabkaa waa si markuu xadiiskii iyo iyagu san u kala soocaa oo dee culimada qaarkood iyagana camalkood ama saniicoodu uu tan dambe waafaqsan yahay ama uu yahayna way jirtaa dee barhkood saniicoodu macnaha hore yahay ama wax ka acamsanna way jirtaaba oo labaduba bal markaa asarku qolooyin dee culimada kamamidasa fuqahada khuraasaan oo kale ama waktigaa dee fuqahada ay waktigaasa wax kasoo naqlin jireen oo iyagu dee labada kala soocoodaba ku socdayna iyagana ra'yigooda waa jiraan laakiin tay u badan yihiin lafdiga asar oo kale haddii imaka la idhaha sunan alma'suura ama dikrigani waa ma'suur oo kale dee waxa ujeedadu ay tahy waa mid rasuulka ilaahay lagaba soo naqliyo salawaat ullaahi wasalaamu caleyh oo wixii looga jeeday taa weeyo dee lafdiga asara huna bimacnaa rawaahu weeye ma'suurna bimacnaa wixii manquulka ama marwiga ahaa weeyaanoo macnaha hore ayuu keenaya alisnaadu lahu macnayaani isnaadkii laba macno ayaa u sugnaaday alif cazul xadiisi xadiiskii oo la nisbeeyo loo tiiriyo ilaa qaa'ilihi kii yidhi musnadun xaaliya iyadoo sanadkiisii la sheegayo oo haddii la yidhaha dee asnada imika isnaadan waaba mastarkii asnada asnadahuna wuu tiiriyey kalaamkan dee ciddii lahayd isagoo dee ama tidhi isagoo sheegaya haddii dee cidi ay udhexaysana ciddii kaba maqlay weeye bal markaa waxaa macnaha waa la yidhaha xadiiska haddii la yidhaha asnada alxadiisa ilaa qaa'ili macnaha wuu tiiriyo wuu sheegay isagoo dee hebel baa yidhi ama hadday waa sida udhexaysayna isagoo waa sidadii sheegaya taasi waa mid laakiin ta macnaha inagu soo noqnoqonaya ee anta badan ama kutubta guud ahaan xadiiska kusoo noqnoqda waxa weeyaan akrajahu fulan biisnaadin saxiixin marka la leeyahy ama biisnaadin daciifin oo kale iyo maqsuudka taa hore maaha ee waa kanoo silsilat rijaali waa ba ragga silsiladooda rijaasha halkana way u badan yihiin ragee ruwaadun baa maqsuudku yahay almuusilatu gaadhsiinaysa oo ila almatni matnigii ku gaadhsiinaysa matniga ku gaadhsiinaysa taas bay oo macnaha labaade waa maxay xadiiskee markaynu qaadano kutubteennan kooban ee hooseysa sade imaka buluuq oo kale wax isnaadoo la socdaa ma jiro oo dee uu sheegaya isnaadkii waa la xadfay laakiin kutubtay axaadiisan kaba soo naqlinayaane bukhaari iyo muslim iyo sunantii iyo keyrkood bale masaaniidii ninkan xadiiska warinaya kitaabkan mualifkii sheekhiisii buu sheegi kaasna sheekhiisii ilaa laga gaadhayo saxaabigii rasuulka kaba maqlay raggaa haddaba matniga ina gaadhsiinaysa sida laleeya xadasanaa fulan xadasanaa fulan loo wado matnigii laguma gaadhaya sidaa matnigii kugu gaadhsiinaysa taas baa isnaad lagu magacaabaa oo waa ruwaadan xadiiska warinaysa ee midba mid kaba warinaya ilaa matnigii laga gaadhayo taas baa isnaad la yidhaah waa macnaha labaad wa huwa markaa isnaadku dee hadal macnaha macnahan dambe marka dee uu ku sugnaado muraadifun wuxuu fangelayaa ma laba mid yahay oo isku mid la noqonayo ay isku mid noqonayaan lisanadi sanadkii isnaadkii markaa waa isku mid haddii la yidhaha rawaahu fulan biisnaadin saxiix iyo bisanad saxiix labada waa tan arkana waa isticmaalaan waa isku mid bay ka dhigayaan oo marka loo isticmaalayo ruwaadii ee kolkol isnaadka waxay kaba dhigaan xikaayada uu ruuxu ka xikaayoonayo ruwaada naftooda maha iyaga xikaayada xikaayada maxay ka dhigan waa qowlkiisa inuu leeyahay xadahanaa fulan can fulan can fulan sibuu inookaba ayaabay isnaadka ay ka dhigaan sanadkina iyaga naftooda ruwaada naftooda taas laakiin inta badan isticmaalkan dee dhow waa iyagoo wax loo wada isticmaalo ruwaada naftooda xadiiska kala warinayse markaa ilaa matnigiina lagu gaadhayo marka la dhameeyo matnigii la gaadhayo taas baa lagu magacaabay isnaad sanadkina waa taas oo kale uno haddii macnahan la yidhaha sanadka iska mid noqonaya waana kan sanadkii soo wada asanadu luqatan xagga luqada almuctamadu waxa la cuskado la ictimaadsado laysku hadleeyo ayaa la yidhaha wasumiya kadalika waxaa taa loogu magacaabay oo sanadkan khaasatan inoo soo socday ruwaadii xadiidkaa waxaa sanad loo yidhi lianna alxadiisa xadiidkii yastanidu waa tiirsanayaayo ilayhi isaga xaggii waa ruwaadan iyo sanadkiin buu cuskanaya ku tiirsanayaayo wayactamidu calayhi waanu ictimaadsanaya ujeedadu xadiidka marka sanadkiisii la hela ayuu xadiidkii ee la dabdiyo sanadkaasi ee la hubsado inay dadkani ehel riwaaye u yihiin ayaa xadiidkii la aqbalaya haddii iyada aan taasi jirin amaanay riwaaye ehel u noqon xadiidkii waa la celinayaa marka xadiidkiiba wuxuu ictimaadsanayo ee dee aqbalkiisii iyo radintiisii ay ka dhalanayso ayaaba sanadkii ah ruwaadan ahoo xaggaas baa dee macnaha ujeedadu loogu magacaabay o markaas sumiya kadalika wuxuu u wadaa macnahan luqada uu ku lahaa sanad iyo macnaha dambe loo soo naqliyey calaaqada ka dhaxaynaysa oo dee inay waxa weeyaan wixii layskama soo qaadayo una haddii macno waxani luqa uu lahaayoo macno kale loo soo rarayo kollay munaasabaiyo waxbaa kaba dhaxeeya sanadkii markay noqotay xadiis baa la ictimaadsadaa dee luqadiina wax la ictimaadsado ama la cuskado ayaaba adigo la cuskado la ictimaadsado taasi waa xagga luqada isilaaxan xagga isilaaxa silsilatu rijaali waa ruwaada rijaal waa dee way badan yihiino waa ruwaada silsiladooda almuusilatu lmata waa sidaan soo sheegno waa raggan ama ruwaadan xadiidka midkoodba ka kale ka warinaya ilaa laga gaadhayo saxaabigii oo rasuulka ilaahay noogaba soo gudbinaya taas baa waxaa lagu magacaabaa sanad la yidhaah ee isnaadna labadii macnuu lahaa mid ahaan waa taa laguba magacaabay marka la leeyaha sanad saxiixa lagu wariyana macnuhu raggan kala warinayey ee midkoodba mid ka kale ka wariyey ayaa dad lagu kalsoon yahay ahoo cadaaliya dabdi ay u sugnaatay dhexdoodana kala maqlay oo ciddee ka maqan aanay jirin ciladiiyo shuduudna waa ka nabadgalo taasaa macnuhu noqonsa inoo dambaysa bal haddaba sanadku iyo isnaadku bal imaka macnahan inoo dhow isku midunba weeyaanoo waa raggan xadiidka ama ruwaadan warinaysa almatn matnigii waa tacriifkii matniga luqatan xagga luqada matnigu ma saluba waxa adkaada oo wartafaca kor noqdo min alardi dhulka kamida meesha taagee adag ee defida ah ayaa matni lagu magacaabaa kollay dee macaani kalena matnigu luqada waa leeyahay ee waa macaanidii ay lahaa lafdiga matni mid kamida istilaaxan xagga istilaaxa maa yantahi waxa uu ku dhammaanayo weeyu ku intihoonayo ileyhi isaga xaggii uu gaadhi asanadu sanad oo min alkalaami hadal ah ujeedadu sanadka marka la wado xadahanaa fulaanun xadahanaa fulaanun wax la wadaba kollay halka hadalku intaa kuma dhammaado si xadahanaa fulaanun un lahaa lama aamuso ee marka dambe hadal baa ka dambeeya uun ama ficilun wax lasoo naqlinayo oo raggan dee kala wariyey wixii ay kala warinayeen haddaba waxaan uu sanadku ku dhammaanayo ku intihoonayay hadal ah minalkalam waa qeyb muhim ahoo ama dee aan laga maarmahayn oo waxaan dee maadii bay bayaante waxaan sanadku markuu lawadaba lawadaba marka uu go-o raacaya ee halkaa uu ku go-ay inoo imanaya hadal ah taas baa matnin lagu magacaabaa matnigu waa taas almusnadu bifatxi nuun almusniduna waa inoo wadaa waa umuurada ay tahay in ruuxu inuu de waa meelo kala duwan bay ku imanayaan uu iska sii hubsado bal waxa ay tahay dabdiyo waa tacaariif sahlan si sahlan uu inoogu sheegayo si koobanna ruuxu u dabdin karo dee ay ku xidhan runtaasi ihtimaamkiisa iyo cinaayadiisa iyo dee kitaabkii markaa uu imika dhegeysta dabadeed inaanu dee isku laabin un hadhow marka kitaabka la gelayo soo qaadane bal umuurahan uu intuu dib ugu laabmo mudaakaro ama de ama isaga ha noqoto keliga ama cid kale la wada raacdo ama naftiisii uu kuba noqdo wixiina haddana uu isku dayo inaanay dee lagaba raacashaduna noqon af soomaaliga un maxaa luga ahaan lalahaa e bal macnahani inay dihnigiisii ku baab noqdaan markuu kitaabka xidho wixii uu garan karo wixii uu sheegi karo meel kale markay kusoo baxaanna wixii tacriifkii uu haysto taas baa dee waana waxa loogaba jeedo waana waxa dee uu ruuxu wax ku baran kare maaha si kale laqba keliyu ilaaliyana wax kuma baran karo isagoon waxba ku noqon casharadii uu dhiganayeyna taasna ruuxii dee markiiba waa iskaba iloobayaayo taasna dariiq tacallum ma noqonayse almusnadu bifatxi nuun waayo wuxuu leeyahy bifatxi nuun almusnidu ayaa inoo dambeeya waa ism mafcuulkani luqatan xagga luqada ism mafcuulin horta waa ism mafcuulo min asnada shaya ilayhi waxa uu dee xagka uu ka yimi ay tahay asnada shaya ilayhi shaygii ayuu xaggiisii uba tiiriyey bimacnaa cazaahu wanasaba lahu qalaban ism mafcuul dee ficil majhuulu kaba yimaada bal waxa weeye in wuxuu u tiiriyey shayga isaga xaggiisiibuu uba tiiriyey oo macnaa cazaahu waa u nisbeeyey wanasabahu lahu cazaahu iyo nasabahu lahu waa isla macno haddii la yidhaha dee asnada ilayhi khabara warkiibuu isaga u tiiriyo iskaga isaga xaggiisa uba tiiriyo u nisbeeyey weeyaan u idaafeeyey taasi waa luqo tan ujeednana maaha ee waa faa'iido laakiin halkan fadhiganta idna si anfacaysa maaha istilaaxan xagga istilaaxa lahu halaasatu macaanin saddex macnuu leeya aageen markii hore wuxayna lahaa sida khabarkii oo kale markaan soo haynay fiihi halaasatu aqwaalin saddex qowl baa ku sugan halkan usluubkii waa bedelayoo fiihi qowlaadna asarkaan soo aragnay tan saddex macnuu leeyahy tan iyadu maaha taas qowlkaasna qolooyin baa yidhi qolo kalena maya si kale ay ku tacriifiyeen taas maaha ee waa macaani saddexa waa saddex shay oo loo wada isticmaalo oo mid kastaba ay tahay inaad ogaato halkii loogu isticmaalayay iyo wixii looga jeeday oo imanka tani maaha aqwaal mutacadida ah oo tanna hebel leeyahay mee qolo kalena ay tacriif ka leedahay qolo kalena ay tacriif ka leedahay oo dee marka waxa weeyaan waa saddex macne oo saddexdaba musnad loo isticmaalo ay tahayna kolba hal macnihii dee meesha aad joogto macnihii uu ku lahaa inaad garato taas weeye tani maaha aqwaal dee iskhilaafsan oo barhkood ba ay dee markaa kala leeleeyihin ma aha ee waa macaani saddexuu leeyaho saddexdaba uu yimaadaa saddexdaba kutubta uguma sugan yahay de markaa siyaaqi iyo de kolba hadalkani wuxuu kusa ama noocii ku khaaskaa inaad adigu ku xambaarato od u ogaato ayaana lagaa rabaa adiga kow kullu kitaabin kitaab kasta oo jumica fiihi lagu ururiyey marwiyaatu kulli saxaabiyin saxaabi kastaaba wixii uu warinayey calaa xidatin gooni oo taasi waxa weeye ta koobaad waa kutubtan aimadu ay dee ilaahay ha ka raali noqdo hakana abaalmariye iyagoo xadiiskii rasuulka kuba ilaalinaya ay inagu soo gaadhsiiyeen isagoo xadiiskii rasuulka ilaahay saafiyon wax kale dhehahayne de hadday wax ku darsamaan dee macrifo la-aanteennun ay tahay wax kale ay nagaba darsamaan kayfiyaadkii ay u alifeen kayfiye kamida weeye oo dee kutubta imanka inteeda badane aan aragnay maqalka mooye aan aragnay waa kutubtan imaka ama sunan ha noqoto ama kutubtan jawaamicda haba noqotee abwaabta kala duwan ee kolba mawduuciyadii xadiisku lahaa lagu tasniifiyey oo matalan haddii aan qaadano xataa dee buluuqi waataa dahaaraan aragnay axaadiisii dahaarada ayaa kuba sugnayd salaad baan aragnay axaadiisii salaada imanka beec baan ku jirna axaadiistii beeca khusaynaysay marka waana kutubta waaweyn baa ee sida bukhaari iyo muslim iyobaa taas mawduucoodu ahaa iyo kutubtan sunantae inta badan uu kaba soo naqliyo dee bal markan axmed iyo kaba reebno oo markaa kuwaasi iyagu waa kuwa gaaraho xadiiskii waxa lagu ururinayaa kolba mawduuca uu leeyahay laakiin maxaa jirta kutub bal tii kaba horreysay inta badan dee kutubtaasee markii hore qarnigii labaad iyo aad ugaba badnayd tan walow dee kuwan kaleba muwada amaliki ay horreeyeen waa kutub masaaniid ama musnad laguma magacaabo sida musnadka imaam axmed marka maxaa la samaynayaa xadiiskii lama eegayo mawduuciisa la eegi maayo waxaa la eegayaa cidda warinaysa waa saxaabigii marka saxaabigaa marka la dhigto ayaa dee nayka leeya hadduu saxaabigu axaadiistiisu yarayna waaba la wada sheegi karaa hadduu saxaabi axaadiis badan lahaana intii uu doonayay mualifkani inuu halkan kaga ururiyo ama kaba wariyo ayuu meel keliya isugu geynayaa markuu laga eegayo markaa mawduuciisa dee waxaa dhici karta laba xadiisoo midna salaad ku tacalluqsan yahay midna beec ku tacalluqsan yahay ama nikaax inay isku xigaan mawduuc markaa lama eegayo markuu saxaabiga axaadiistii uu kaba warinaya dhameeyo ayuu saxaabi kale haddana uu bilaabaya musnadka imaam axmed haddaan soo qaadana abubakar baa ugu horeeya axaadiis waxoogaaya oo casharaad gaadhay buu kaga wariyaa halkaa bal maca mukararkeeda markuu axaadiistii abubakar dhameeya ayuu cumar soo dhiganaya cumar buu haddana axaadiistii sii warinaya cusmaan buu soo dhigtay waa si u tartiibiyey cali buu soo dhiganaya haddana kolley casharadii rag ka mida marka dambena qoloyn aalubeytkiya iyo dee dadka loo mufsirinayo waxyaaluhu ilaa uu dee kitaabka nihaayadiisii ka gaadhayo dumarkii ay ugu dambeeyaan axaadiistoodii haddaba markaa taas oo kale mawduuca lama eegayo axaadiistii markaa saxaabi keligii uu warinayeyba meel baa lagu ururinaya aimada qaarkoodna waxaa kaba dhacday inay saxaabi keliya un kitaabkoodii ku khaas yeeleen sida musnadu cumarka ee imaam aimadii hore ka midii uu leeyahay oo kaleo axaadiistii isagu warinayo keliya uu markaa ku sheego haddaba taas waxa weeye waa mid iyada musnad baa la yidhaha masaanidna waa lagu shamciya waa nooctaas marka haddii la leeyahay hebel baa musnadkiisii ku wariyey macnaha loo jeedaa waa taa ama musnadu fulaan lagu yidhaaho waa macna taas alxadiisu waa kii labaad alxadiisu xadiiska almarfuucu la kor yeelay ee loo kor yeelay rasuulkii ilaahay almuttasiru ee sanadkiis xidhiidhay sanadan sanad ahaan xag sanadna u xidhiidhay oo ujeedadu waa nooc anwaacda xadiiska kaba mid ah waa noocii aan bayquuniye kuba soo aragnayn ku soo aragnay kitaabkii kan ka horreeyey kana inoogu iman doona waalmusnad lmuttasilu lisnaadi min raawilihi xata almustafa walam yabin kii uu saaxib albayquuniya lahaa weeyo waa nooc anwaacda xadiiska ka mida marka muxuu yahay waa xadiis marka la eego sanadkiisii ninkan soo saaraya ilaa rasuulka cidi kamay dhicin waana marfuuc waayo haddii uu marfuuc noqon waayo saxaabiba hadafkii noqda musnad lama odhanayo marka waa nooc anwaacda xadiiska kaba mid ah oo taasna musnad marka mustalaxa la joogay dee musnad ee noocaa lagaba hadlayo waanan arki doonaa kaabal quyuudiya wuxuu leeyahay iyada taas kitaabkay nooguba iman doontaa labadii kitaabe horena waan kusoo aragnay bal ma waa nooc markaa kaasna waa ka labaad saddex an yuraada bihi in loola jeedo asanadu sanadba loola jeedo ujeedadu musnad baa la isticmaalay waxaa loo jeedaa adna sanadkii imakaan kaba soo baxnay weeye fayakuunu wuxuu noqonayaa bi hada almacnaa marka macnahan dambe la eego mastaran miimiyan master miimiyu noqonaya kale culumta waxaan iska wada xidhan oo dee sida mustalaxu ayna waa kan nalaba gelaya ama sarfiya waxyaalo ama naxooga bal markaa markii hore musnadkii waa macno saddexaad oo wuxuu leeyahay ism mafcuul hadduu kuwa horeba ay ahayd kani ism mafcuulba maahay master miimiya loo jeeda masterka miimiguna de waa master masaadirtii kaba mid oo xarafka hore miim uu bilaabmayo kolley qiyaas iyo dawaabid buu leeyahay waxaana qiyaastiisa kaba mida dee kutubu sarifki kolley macruufkuba ah ninkii ilmaan u lihbo uu garan xadiidkiini markaa ficil kol haddii uu saddex xarafba kaba badan iyo afar xarafba gaadho masterkiisa miimiga iyo ismigiisa mafcuul iyo darafkiisa markaa waxa weeyaan miimiga ah iyo dhammaanba si keliyay ku wada yimaadaane qaraa-inta ayaa lagu kala soocaa lagu kala duwaa oo markaa ismiga mafcuul asnada iyo masterka miimiga asnada ee waa isla mid uun si uune laakiin qaraa-inta lagu kala duwaayo dee halkan musnad wixii kii la isnaadiye aan ka lahayn ayaaba dee musnad master ahaan laguba laqbaynaya iyo isnaadun lagu laqbaynaya bal taasna waa mid markaasna waxa weeyaan waa isticmaal kale laakiin kolley isticmaalkaasi hadhow kutubta kuma soo noqnoqonaye laakiin maxaa jira kutub baa jirta imanka kitaab bayn firdows la yidhaah oo imaam daylami la yidhaah leeyahay oo waa kitaab dee inta badan sanadkiisuu xadfay marka kitaab kaloo ku xidhan baa jirta oo musnad ulfirdows la yidhaaho kitaabkaas maxaa la sameeyey waa axaadiistii kitaabkaa hore kuba sugnaaba asaaniiddii ay lahayd laguba sheegay asaaniiddii ay lahayd laguma sheegay waxaa kaloo jirta kitaabkina shahaab la yidhaaho isaguna isagoo dee markaa inta badan axaadiis kooban oo qasaara isagaba badnaayo waxooga ahayd oo badnayd ee aan markaas dhaadheerayn oo bilaa isnaad ahayd baa loo dejiyey kitaab kaloo asaaniidiga axaadiistaasi lahayd lagu ururiyo isna musnadu shahaab baa la yidhaha marka labadaa kitaaboo kale marka laleeyahay musnadu firdows iyo musnadu shahaab maaha musnadkaan soo marre hore mise musnadu axmed oo kaloo ah axaadiistii saxaabi lahaaba gooni in loo soocay eh macnuhu waxa weeye waa asaaniidu kitaabi alfirdows iyo asaniidu kitaabi shaah baa iyada taa macnuu tahay oo waayo waxa labada kitaabbe asaniidii ay lahaayeenoo marka hore la xadfay inamalaa sheekh alabaalamina kisaaba leh ayaabaa markaa lagu ururiyey oo taasi waa macnaha saddexaad oo macnahan masterka miimiga ahoo musnadulfirdows marka la leeyahay kole xafn xasana takriij waa ku leeyahay musnadulfirdows marka leeyahay macnaha waa asaniidu kitaabi ilfirdows buu noqon musnad shihaabna waa asaniidu kitaabi shihaab ee maaha musnad deste musnadka imaam axmed oo askaab saxaabi kastaba axaadiisiisa gooni loo soocay ma aha bal taasna waa macnaha saddexaad dee inta badanna taa macnaha waxaad ilaashanaysaa labadaa kitaabee magacaaba iyo bal kuwaas bay ujeedadu ay tahay oo dee aad markaa ogaanaysaa inaanan looga jeedin musnadu axmed iyo musnadu shihaab isku mid maaha musnadu axmed iyo musnadulfirdowsna isku mid maaha mid waa kitaab axaadiistii saxaabi lahaa gooni loo saaro ilaa saxaabiga axaadiistiisii la dhameeyo aan la bilaabaynba saxaabi kale axaadiisuu warinayo midna waxa weeyaan waa asaaniid kitaab leeyahay taas bay tahay marka waa macnaha saddexaadu ayay taas inta badan labadaa misaaliya baan garan wax ku yimaadaan koob iyo toban almusnidu bikasrinu kii hore almusnad hadduuna lahaa ism mafcuula kan waa ismi faacil almusnad ninkii wax isnaadinayay huwa isagu man yarwi ruuxa warinayo weeye alxadiisa xadiiska bisanadi ninka xadiisku hadduu dee isagoo bilaa sanada oo daba go-an wariyo kaa musnid laguma magacaabayo waa ninkii xadiiska isnaadinayey xadiiskiibuu tiirinaya sanadkiisiibuu sheegaya sanadkiisiibuu kuma warinaya sawaaun waxa siman akaana haya cindahu agtiisa cilmun macrifo bihi xadiiskii uu leeyahay am laysa lahu amase uma sugnaanina ilaa mujaradu riwaayati riwaayo oo keliya u mooye wax kale uma sugnaanina ujeedadu waxa wey kol hadduu xadiiskii warinayo uu sanadkiisa ku warinayo musnad waa la yidhaahaa markaa dee hadduu isagoo aqoon xadiiskii uu lahoo kala soocayo uu taa kuba wariyana waaba sax waana cilmi kii fiicnaa ee wada lahaa dee in xaggii marka la eego riwaayadiiyo diraayadii wada kulansanayay hadduu aqoonba aanu lahayna inuu nin dee intu kutub badan urursado asaaniideedii kuba wariyey aan isku hawlin inuu macnaheedii bartuu waxeedii dabdiyu fahmo ee laakiin riwaayadaasu qaradkiisa uu yahay wuxuu kuba gaabsaday taasna iyadana musnid waa la odhanaya de waanay jirtay oo walow ay dee waktiyo hore ay aada isaga badnayd dad cinaayo inuu lahaa xagga isnaadko dee halkan rixlo dheer buu gelayaa oo fulaan buu kitaabkan ka dhegeystay dee ka naqlinaya ama ayaama hakaba dhegeysta ama haka wada dhegeysta ama ijaasa hakaga qaato haddana kitaabka naftiisiibuu nin kale iyo nin kale iyo nin kale iyo nin kale ulama tegayaayo waxaa dhici karta inuu dee arrintiisa ay tagsiru shuyuuk iyo riwaayo un isagoon isku shaawlin diraaye iyo fahm iyo waxyaalo oo kabaltaas markaasaa maxaa dhacaysa ragga caynkaasa dee intaa ay waxoogaa de adigu aanay gaboobin loomama baahan jirin waayo aqoontoodii aqoon ma laha cilmigii ma laha isnaad bay warinayaan maalintay dee da noqdaan ayaa sanadkoodii caali noqonaya waxay noqonaya rag aan dadka markaa joogaa sooba gaadhin bay la kulmeen riwaayana ay u lahaayeen markaasa waxaa de xataa raggii xufaada ay u imanayeenba si ay iyaga uga naqliyaan un kitaabkan sanadka ay ku leeyihin oo silsiladii isnaadku ay uga xidhiidho oo muslidiin rag lagu magacaabayo n aqoon lahayna aad bay kol wakti uga badnaayeen oo bal matalan taasi ama cusurta qaarkood oo xag isnaad un uga cinaayo markaa dee waxaa looga qasi jiray un rag culimo waaweyne ay uga iman jireen si sanadkan looga naqliyo dee iyagoo waaweynaado sida nin xajaar la odhanayo kumayaal iyo kumayaal ay isugu yimaadeen bal xufaadii adduunyadoo kale isugu timi qarnigii de waxa weeyaan markaa toddobaad dhammaadadiisi ilaa qarnigii sideedaad qaybihiisii soddonkii hore uu kaba dhimanayay taas xajaar malaa dhagaxadiiya waxaasaabu kaba shaqaynayay waxaa la ogaaday isagoo dhowr iyo toddobaatan ama sideetan gaadhay inuu riwaayo iyo kutubtii dibaaq ahayd ee la qoraya dibaaqa ayaa lagu arkay magaciisio kutub badan inuu riwaayo u leeyaho dee dadkeedii oo dhammaaday markaas baa dee ibnu kasiir iyo raggii lahaa iyo ama dee dabaqadaas oo dhan iyo dabaqaadkii ka horreeye ayaa ahayd ayaa loo qasi jiray waa ujeedada sanadkan xataa tajridka waxaan filaya sanadkiisa oo kuma sugay xagga hore marka sanad ahaan baa loogu baahday in musniduu noqday cilmi saasa ma lahayne laakiin wuxuu lahaa bukhaari iyo keyrkiiba riwaayo u lahaa isagoo yar uu taxamulay aan la ogeyna beri dambe la ogaado aada uu isagiiba u cumriyey haddana boqol buu sii dhaafay oo dee taa loo baahdo xataa maalintii uu dhintay adduunyadao dhami guud ahaan sanadkoodii ruux baa ku biiray oo sanadkii ruux baa ku biiray oo haddii dee dadka ay waktigaas isaga iyagiyo rasuulka uu sideed uga dhexeeyo dariiqiisa markii dambe sagaal bay noqotay oo cid isaga lamidi ma jirin marka rag saasoo muslidiin lagu magacaabayo xadiiska isnaadkoodan kuma warinayo aqoon kala lahayna way badnaayeen dee cusurti ka horreysna hadda isagama badnaaye musnad iyo musnadda farqigaasaa kugu dhaxaynaya almuxadisu huwa isagu man yashtamilu ruuxa isaga ku shuqloon weeye bicilmi xadiisi xadiiska cilmigiisa riwaayatan wadilaaya waa ninkaa dee cilmiga xadiiska ku shuqloon ee cilmiga ujeeda ee baranaya baraya markay noqoto riwaaye ahaan iyo waa dee kii sida axaadiiseena caadiga ahayd iyo dilaayasa musalaxa iyo dee culumtiisa badan ee uu leeyahay iyo fumintiisa uu leeyahayba ninka taa kuba shuqloon ooba yastalicu daalacanaya garanayo macrifo u leh calaa kaiirin min ariwaayaati in badan oo riwaayaatka kala mida iyo waaxwaali ruwaatiha ruwaadda ay le ruwaadda ay riwaayaatkaasi leeyihin xaashooda ama dee dacfi iyo markaa siqanimo iyo adiguba dee xaggii sharxiiyo tacdiil wixii ay lahaayeen ee axwaal u ahaa garanaya oo macnaa ninka muxadiska waa ninki dee cilmiga kuba shuqloona riwaaya diraaya kuba shuqloona in badan oo riwaayaatkii kala midana macrifo uba lahaa itilaacu lahaa raggan warinayana in badan oo kamida ma hadda inuu dhamaynayo ama xataa leeya inteedii badnayd haba dhamayse in badan oo ruwaadeedii kamidana macrifo ule axwaashoodii iyo waxa ay yihiin kaas baa muxadis la yidhaha alxaafidu xaafidkii fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan ألف مرادف للمحدث عند كثير من المحدثين ninka xaafid waa ninkaa dee muxadiskii buu lamid yahay ujeedadu ninku haduu dee cilmigan kuba shuqloon yahay riwaayaad aada u badanna macrifo uu leeyahay ruwaadii riwaayaadkaa warinaysana axwaashoodii uu macrifo uba leeyahay wax badan oo isaga kaba maqan oo dee kolley midna ma wada jamcin kareen haba jireene oo muxadiska taa laynoogu soo sifeeyey ama inoogu soo tacriifiyey ayunbaa xaafidku iyo isagu laba mid yahay taasi waa qowl waqiila waxaa la yihi de waa nagtay u badan yihiin waa nagta dee mashhuurkaaye huwa isagu arfacu darajata muxadis xaafid marka la yidhaha dee inun baaba mudanaysa magacan muxadisiintu way ka badnaayeen markaa arfacu darajatan oo xataa kaa muslimkaa dee muxadis waaba laskaga idlaaqaya arfacu mid ka sareeya weeye darajatan xag daraja min almuxadisi muxadiskii oo teebu ku tacriifiyay baxaysu meelo yakunu uu noqonayo maa yacrifu wuxuu garanaya fi kuli abaqatin dabaqo kastaba dabaqadii sheekadiisa sheekada sheekadoodii kuwii kasii horeeyey kuwii kasii horeeyey dabaqo kastaba inta uu kaba garanaya aktaru ay ka badan tahay mima yajalu wuxuu kaba jaahir yahay oo macnaa xaafidkii waa balkasta ay kuwa tacrifiyen markooda xad bay badiyeen ahaanoo boqol kun oo xadiis kole dee tiradaa badanna maaha un axaadiis mid kastaba mid cusub uu yahay xadiiska haddii uu duruq tacaduda yeeshaba daraj kastaba gooni bay u tiriyaan markaas waxaa dhici karta xadiiska in boqol goor la tiriyaa noqon karta ama dee in badan la tiriya axaadiisa duruq badan lahayd haddii lafti ziyaani uu xadiiskuba sugan yahay dee taas waxa laga arkaa ina xadiiska waniga kaba dhigaan adugu boqol kun oo xadiisoo sanadiya matila ninka korka ka haya barkood waa kuwa yidhaaheen dee kutubta kala duwan aa ku arki kartaan haddaba marka uu garana waxa uu garanayo dabaqo kastaba kaa u garanaya ay ka badan tahay wixii uu ka jaahiraha ayaa xaafid la odhanaya alxaakimu xaakim buu yihi huwa isagu man axaada cilman ninka isagu koobay weeye xag cilmi ahaan bijamiici axaadiisi axaadiisa dhammaanteed xataa laa yafuutahu ilaa aanay dhicin inay kaba tagaan oo isaga dhaafaan minha axaadiisi illa layasiir wax yar mooye calaa ra'yi bacdi ahlicilm barhkood buu isagama tiiriyey inuu xadfana waabay habboonayd oo bal barhkood baa waxay yidhaaheen xaakimku dee kolley miduu ka tegay oo xujo la yidhaahno waa jiraayo xujada ay yidhaaheen hadday xaafidka boqol yidhaaheen kuwa dee taqsiimkan lihi boqol kun isaguna waa saddex boqol oo kun xujada ay yidhaaheen xaakimkuna waa axaadiisa oo dhan lawada ixaadeeyey de hadday wax dhaafaanna wax yarun ay tahay laakiin xaakim horta dee culimadii horena waxay sheegeen maaha afraadda ragga dambe kamida ayaa magaxan laba yimi alaa raggii ugu horreeyey waxaa kaba mid ah dee caliyulqaali kitaabkan oo sharaxa xaafid muxaajare nuqba uu kusii sharxay xaggiisa hore wax waa kuba sheega daajuriga kale oo isagana ragga ay deetani kaba faaftay kitaabkiisana uu ku sharxay shamaailkan tirmidi ee almawaahib ludniya la yidhaha xaashiyada meelaha ugu horeeya markuu dee tacriifaadkan hore kuba jeeda isaguna waa sheega isagoo in mudiris la yidhaha ay kaba soo naqanayaan labadood la arko in magacu labada kitaabba taxriif yahayo in magacaasa lama garanaya haddaan umadario oo kale iyo noqon de qolooyin kale sida laqdudarad xaashiyada markaa sharxu nuqdaaya cadawi leeyahay iyana way kuba sugan tahay adigu bal qolooyin baa waxyaalo saasa caliyulqaariya mala ay ugu horeeyeen ee ragli ayay dee nin horena ninaha kaba soo naqliyeen sida qarnigii mala sideedaad iyo hadduu magacan sida ayaaba qarnigii toddobaad noqonaye ayay tan laba yimaadeene laakiin laftiga xaakim ma tilmaamayo xaafid muxadis wax xuja waxyaalo laga dhadhansado cilmigii waa tilmaamaya laftiga xaakim taas ma tilmaamayo marka qolayn haba sheegeene laakiin maaha wax aimadii waaweyneydna ay sheegeen wax in cibaaradani ay tilmaamayso nooc meel masalan xagga xadiidka iyo cinaayadii iyo kushuqloonkii iyo macrifadiina ma aha dee yaa loona qaadanin imaamkan shahiirka ee xaakim la yidhaahaye buluuqalkan kore aan ku aragnay saxaaxa alxaakim ama uu soo saaray musadrag iyo kutubta kale leh bal xaggan hore aan kusoo aragnay kitaab mustalaxoo dee awaa-ishii ragii mustalaxa qoray inuu ahaa taas aynu kuma soo aragnay waxaa xaakim loo yidhi inay aqoontan tan tahay ma aha iyo sheekhiisa xaakim ulkabiir culimadu ay dhahaan ee abu axmed ee isaga sheekhiisa ahaa xaafidka isaguna aha xaakim waa ama dee qaadinimo iyo wax kale ayaa loogu idlaaqay ama bal nasabkooda baataasaa kuma sugnaadeene magacan looguma idlaaqino maaha istilaaxan iyo wax xaakim xaakim loo yihi tanna waxay barhkood yidhaaheen mana dee daahirkuna waxa weeye xataa cibaaradiisu taa ma keenayso aba waxay yidhaaheen lakin tani kole wax sa ictibaar weynoo saasa ma laha xaakim imaka halkan albaab alawalu alkhabar wallah subxana watacaala ala aclam
abwaabtii kitaabka uu kaba inoo sheegay inuu ka koobnaan doone afartahayd kaba mid ahaa waxa weeye alkhabaru khabar khabarka waa kaynu shalay soo aragnay xarabkiisii intooda badan culimadna khabar iyo xadiis khabarka siyaa taqsiimyadiisi iyo qaybihii u kala furxatay taas baa الأخر كما صرناه والآن الأول فصل من الخبر gaadhayo ayaa loo qaybinaya taasi waa qaybta hore tafsiilkii oo marka dheer labaad alkhabar lmaqbuul bal waa xadiidkii maqbuulka ahaa ama khabarkii maqbuulka ahaa oo dee waxa weeyaan kale waxaa lagaga hadlayaa sifaatkii aqbalka keenaya waa kii la aqbalayo de waata uu kaba hadli doono xadiidkii laakiin ay noqonaysa waxaan dhici karin inay been waxaan dadkan ay isku waafaqaan oo ay been kula sheegaan isaa oo isdalaqaan mid adigu halka heer tiradaa badan heerkaa kaba gaadhay iyadoo dee in lagu koobaya aanu jirin haddaba kasaasi kawal mutawaatir mutawaatirkii way waana imaka dee tafsiirkii iyagune magacayay ee laakiin waa inoo dambeeya tawaatir wuxuu yahay وإن كان له هذا السلوك هذا خبر وهذا خبر طرق طرق محصورة ويقوبية بعدد كرة معين سمت لبا صدح يا واحد بدل قاعد حدا هره انت ودي وقيبة انه انه دون اهدى ليلة هو الآحاد كاتنا خبر الآحاد قال إلى متى بحنا قيبية أخبار تواتر خبر متواتر أيه خبر المرعبية خبر الآحاد marka ay xaqlo wixii aan mutawaatirin horta tawaaturin khabar laaxaad buu noqona caadibadu maaha dee ruux keligii inuu warinayo kii saddex iyo afar ay warinayay dhacada tawaatur aan gaadhina waa jaanibkan kale oo khabar axad baa lagu magacaabaya labadaas ay u kala baxayaan haddaba walikulli mid kastoo minhumaa labadoodan ka mid ah waa kaa mutawaatirka iyo kan khabaru laaxaad ba la yidhi aqsaam qayba u sugnaadiyo tafaasiil tafaasiil oo maaha oo mid kastaa nooc keliya mid kastaaba qaybo ayuu sii yeelan qaybaha axadku haba badnaadeen tafsiilada dee la gelinayo dee shuruudooda waxaa dilmusanayana waa yeelanayaan saadkura walikulli minhuma aqsaam wa tafaasiilu ayaa u sugnaatay saadkura aan sheegayo wa aqsuduha aan basdin insha allahu tacaala rabbul wuxuu leeyahay qaybo wuxuu leeyahay tafaasiil aan sheegi doono oon basdin doono kala bixin doono faahfaahin doono waabda waxaan ku bilaabayaa kusoo horreysiinayaa xagga taqsiimka sheegidiisa bibaxsi lmutawaatiri mutawaatirka baxsigiisa falinkaas mutawaatirka intaasoo dhan ka yar tamhiid iyo horracyo bay ahayd araarna soo araaran ee waa kan mabxaskii ugu horreeyey ee baabkan koowaad kaba mida almabxasu alawal waa alkhabar mutawaatir tacriifka dee kitaabkii hore waan kusoo aragnay maanta laakiin habkii hore dee kitaabkaasi iska yar cusraa ee waa ka sahlanaanaya walow maqsuudku kii yahay isaga uu goofilaya cumdadu ay tahay marka la eego shuruudii habka uu soo ictimaadsanayo haddana laakiin waa dee hab yar dhow oo ruuxii iska mubtadi ahaana u yar sahlan u fudud inuu fahmo si u yar qaybinoodo alkhabaru lmutawaatiru tacriifkuban tacriifkiisii tacriifaada waxa laga bilaabo dadka kaleba ay kala bilaabaan ee koley tacriifkii markuu sheego uu siya sharxaa tacriifkuu dib ugu laabmayaayo waa kan miise kitaabka miisaankiisa u kaba midata ama waxyaalaha tafsiirkiisa fudayntiisa keenaya luqatan xagga luqada huwa ismu faacilin mutawaatir marka la idhaa ismu faacil weeye mustaqbal waxaana laga soo ishtiqaaqay laga soo dhaqbashay laga soo qaatay min atawaaturi ay tasaaruci تفعل تواتر أي النقل تواتر معنى هذه لنا تواتر الخبر معنى تتابع ويعم تواتر المطر هذه لبعنا سيد ورده وحب به السبيل راح راح على السبيل بين ما يدخل التسبيل معنى متواتر كيف مطر أما لو فيها تواتر هو مثل وحن أصلت وأخابا فعلتي يوم ورحمة المصطفى كتاب التواتر كوراها التواتر أي تتابع تقول وحن تقول السابق والفرد وأكثر المطر صوتي والإسراع راعي وتواتر معه وحين أي تتابع وحين تتبين والإسراع راعي أن الوجود يجب تأمين في مدعي ومعنى المطر معنى أنت كل إسراع هناك أمر مرتبط تتابع مباشرة إسراع تتبع الإسراع هذا إسراع المحدثين إذا المحدثين ما يوصلين ويدور دافسنا الثاني مرة لقى يقول حديث المتواتر كان مرة وشيء يقول الصدق مرة أحاديث كلية عن رقم بيصلى بما تجيبي مصحيح فمحصل فمضريب فأي شروط النظام بس شروط القبول كان شروط الصحة كانت لو يلزم يجوا هذه الشروط على جهة الأولية واضحة الشروط أشياء يستدعي ما لقى الفضوص وبعضهم يستلطف يوم ثلاثة واحد من الأولية هذه شرط الشروط لكن من اللوائن وضعيف الأولية كان صلوا الله وذهب وجوحة وقضية كان مقبول كان حديث isagoo loo qasbay ictiqaadiye ama yaqiiniye taas aanu geeskaba daaficin karaysa inoo soo socoto marka marka jaanibkaa laga egay inaan sixa iyo xasan iyo daciif iyo aan loo qaybinahay saa daraadeed muwaadinsiba aan la eegayn cadaaladooda iyo cadaalad la-aantooda aan la eegayn mubaxisi cilmigooda ka baxsan yahay cilmu mustalaqa waa ka baxsan yahay oo de waa wax ka baxsan oo de mustalaxi wuxuu ah inta dee shuruudan iyo dawaabidan ay iyagu mintaan la adeegsado xadiidka markaa in la qaybiyo kana waa maqbuul leedhaa kana maqbuul maha isagoo heerkaa waa dhaafsan yahay waa kaba gooyo marka jaanibkaa marka la eego cilmigan dee markaa xaggiisii ahaa mubaaxistiisii amsilada horba cilmigaa ka mid ahaatee laakiin xagga waxyaalihii la baxsay iyo mawduuciisii ahaa maqbuul iyo marmidi loo kala sooco waa wax ka baxsan oo dhaafsan oo saa daraadeed bay dacib rasuullah uguma sugayaan madee mubaaxistiisa uu kaba mid noqonaya haddaba xagga istilaax ma rawaahu waa xadiidka uu wariyey cadad cadad kasiirun badan oo saxiiba ay mustaxiil ka dhigayso alcaadatu caadada tawaadu'an iswaafaqooda ay isku waafaqaan cala alkadibi been waa tacriifkii waana tacriifan horoo soo aragnay isagana inoo si sharxayo kuma laamaya tacriifkan waayo isagii baa dib u sharxay marka waxa lagu macna tacriifka tacriifkan imaka iyo xasan macnaheedu waxa weeye أي هو استوى مادي وهي الحديث حديث الشراطي مادي بعد قدر أو وقت له وحوية متواتر الحديث حديث أو الخبر خبر الذي حديث كاسوا وخبر كاسوا يرويه كل ورنا يوم في كل طبقة من طبقات السند طبقة الساق وطبقات السند تكملها oo waxa weeyaan dee dabaqo kastoo dabaqaad kasaan dee dabaqaadkii jabay matalan saxaabadii dabaqa ay noqon dadkii saxaabada ka wariyey waa dabaqa kale oo sanadka xalaqaadkiisii kaba mid ah kii kasii wariyey bal matalan asbaacu taabiciinta adaan nagna walow dee taabiciintu kolay ay kala waawan yihiin oo kolkol dhowr xalqa ay ka geli karaan ama dhowr dabaqa xadiidkiiba oo dhowr taabic ay kula gelayaan أبو المركة وحلقات السنة كودس الصحابة يعدي فرحتي يعدي فرحتي إلى السوق على يعدي صوص أعطي كتبت ولا قصة قلت لك السوق على حلقات كام وطبقات كسر كلية يعني طبق كسر وين الجرد الملل لقيها لي وهذه طبقات تقارا يوصل لعامل وكوبيه مركة تمنى أي بطان أما دي حد أوريد كبيرين أي زيادة لزيادة ممتاز هي ذات دي حديثا عن هنا هم قلنا استوى دي متواتر معه ee dabaqasada gurigaya dabaqad kastoo dabaqaadka sankiisa ka mida ay warinayaan ruwaad ruwaad kasiiruuna badan ruwaad badan ay warinayaan oo yaxkumu xukumayo alcaqlu caqligu caadatan caada ahaan biistixaalati an yakuuna ulaa'ika waa biistixaalati an yakuuna inay noqdaan mustaxilnimadkeed ulaa'ika kuwa ruwaada ruwaadii qad ittafaquu kuwa isku waafaqay cala ikhtilaafi hada alkhabari warkan أبو رشايا وصار في السنة الثانية وحوية هذه خبر موشة محتملة إنه بين شيء بيوم حسوس من السيف ما هو الفكرة رضي احتمال كاسم مرة يرى ليو مرة وبرنا ليو أو دفع في استقاد هاي الفصمة واحتمال والدكم احتمال والدة هم ودخلها وقبل عنه حكاية لكن حق الكلام توقف كل احتمال واجرا طب يصد حتى يقولين رجال انت مال سقوط تقام الى هم وطن انفاقين يلا تصنع وادام محتمل الله سبحانه وتعالى عمل يساوى فمين يلا لكن الحاول بلد ومن ولا جروب oo iyagu mudada meel kama yimid aan iska ogeyn oo meel ay ku kulmaysiin haddii kana sheego wati kana sheego kana sheego kana sheego dee taasi maxay keenaysaa oo caqliyan ama dee caadi ahaan inaan suurtagal ahayn dadka intaadega kala duwan ee meel ku kulmine isku meel aan kaba imin inay waqtiga kusoo heshiiyeen oo ay iyagu waxay kusoo heshiiyeen inay ikhtilaaftaan ama abuurtaan ay tahay waxaa kaloo caadadii ay mustaxiil ama caqligan dee mustaxiil iskaba noqonaya ruux isagoo been sheegay dadkawaani meel kusoo kulmin inuu beentii oo kala sheego ay waxay u dhacaan iyo itifaaq waaba ixtimaal ruuxiyo laba iyo taa inay kaba dhacdo been rux sheegay توارد الخواطر بقى بتكتب بقى في كلمات بنت الناس هي دول شيء لكن ده خلاص او كلام دول او عن ده مال توقل منه يلا بقى اورن waxa way sameeyeen in aydan dee baa si sulfa ayay ittifaaq ahaan kula dhacdayna taas ayadna dee wax suurtagala maaha haddaba hadalkii inta adeegya xadiidka ay warinayaan ama qabarka ay warinayaan dee xadiis mayaa u noqon mar kaleba ha laynoo sheego oo imanka haddaan dee war ruuxiyo laba kama noqon maqalno baluusashuu leeyahay oo dee in badan baa iskaba beelmooga laakiin warkii hadduu jihaad kala duwan way soo noqonayaan oo dee dadkaa u badanoo kala duwan meel kaba imnay wixii hore iskuma waafaqaan markaataas dee waay noqonaysaa in aad ku qasbantayba wixii inaad rumaysato oo dee wixii ay meesha cad ahay inaan waxaan been ahayna wax jira uu yahay haddaba in khabarkii ama xadiiskii dad intaa leegoo badanoo ay caadadii mustaxiil ka dhigayso dadka inay been inay meel fadhiiseen la yidhaha beenta aan shar ku faafin oo taa ay kusoo heshiiyeen ee caadadii taasi dhacda ay mustaxiil kaba dhigayso ama caqlan ku mustaxiila khabarka caynkaasa ayaa ah kan mutawaatirka lagu magacaabayo bal markaa waa tacriifkiisaas intaas shuruuddu haddaba oo shuruudda kolley tacriifkan baa laga qaadanayaa oo isagaa kulabsadee shuruudda uu leeyahay siduu xadiidku mutawaakir u noqdo يتبين واحد مقلية وإنه وقع ثانية من شرح التعريف التعريف كما شرحني أن التواتر التواتر كي لا يتحقق بما من سبنانها من خبر الخبر فينا من سبنانها محدثتي إلا بشروط أربعة أفر شرطين لهربوية وأفر شرطين لهربوية أن يتواتر خبر فيها محدثتي ومصر ناضية مركب متواترنا لو نوم رعاوية وهي أفردا شرط واحد ألي أن يرويه عدد كثير متصلا قد دوائني والميال من هي قضية صدحية وحي شيئا نفرية إنك خلاص تقاطع بقى هذه نوصل دكاء عن أسفل من قاطع إن أحمد قضوبة أيام ما عدنا يتواتر حقي ما هي دوائني عدد بدل والميال قد أصل اسمك والحنا بروزون عدد كينا وحبل حديد إيه وقال عدد كاسين waxa weeyaan caqlan ama caadatan ay suurtagal aani u noqonayo dadka inay been ama calaa sabiil intisaaq ay ugaba dhacdaan inay kusoo heshiyeen heerkaasaas waa inuu gaadho oo caadkii jibiru tirada heerkii kaba gaadhay uu inoo faa'iideeyo yaqiin waxan aan yaqiinsano oo waxa aan qorno oo wixii aynu aragnay ama aan naqanay noola mida uu noqdo heerkaa waa inuu gaadho laakiin desan horeba usoo aragnay cilmada qaar cadadka way babiyeen way xadideen marba dee waxay la noqoto iyo ama ay la raajax noqday bay tiradii kaba dhigeen in dee guud ahaana taas aanay wax roonba ahayna horey loo soo ogaanay marka wixii luuqada ikhtilafa waa la isku khilaafay isagoo taa ishaaraya aqwaasha aynu hore kitaabkii ugu soo aragnay halkana uu noo soo ijmaalinayo iyo aqalil kasrati barkakrada isagu yar caadkii waa cadad badan laakiin heerkeebaa marka ama tiradeebaa marka uu gaadho dee ay kasradii la helayaan haddii tiradaa wuxuu kaba dhiman yahayna kasradii aanay jirin oo kasrada ugu yaro calaa aqwaalin aqwaal baa laysoo khilaafay midkood baa saynu soo aragnay afar yidhi oo yidhi waa sidee shuhuudda zinaduba afar haddii ay waxaan markhaati kaba noqdaan baa daf loo gooynaya marka sababtuna waxa weeye waxaasi waa inuu yaqiin keenayo ama hadalkii ixtimaal lahayn oo mushaki lahayn wax yaqiina ay tahay markood baa taa yidhi وإن كان بدل ما يلنا فرح كمان بدل يتروا البدل إلى الصلاة إلى عام بركة الجالس سيدنا الهرم صام الرأي فلا تكسر ذي التغيير والاختلاف ولا يقولها أيتين إلا تفسده كلام بدل أو عقلا أن عادة سلطة الآنك أهي والوحي يسيبان سوا فقال أما يبان على كل الاتفاق وبعد على الناس النقول بالنسبة على طوال المختار الحلوى صاحب الكتاب كان المؤلف ثالث يقول لنا وحوية مصيبة اختيارتي سقايا إذا كنت تدري قرناه وتوسع قاطوة كي نورها كان هو قاطوة سقا سيدي لدرتي سيو بل وحوية نتيجي سيو وقو وقو مع دور الشمس وقو الصلاة فأخذ هذا الكتاب البشرية حكم متواتر حديث الصوت والروان في سعيد قال الباقي سؤال الرياية كتاب كتاب متواتر كوكول الرياية حديث الصوت والروان في سعيد قال هو الشهلاء والمتواتر كوكول الرياية أدرس المكة بالله المختار فوق الأرضي سوى طيور وكرية أكثر أنه عشرة أشخاص marka la iga cadaysan ama kasra iyo jamcudalla waa wan dee wixii kala soocayo toban wax ka badan oo kasri duqad iyo wixii koronteya ama jamcudalla alaa waa dee ictibaarkana baxsan cilmiga waxa weeyaan toban haddii ay warinayaan iyo wax kasii badan oo kala duwan oo dee sifada ah sababtaasu lama dhicin tawadir baba la odhanaya waa sida dee adigu dhulsaa iyo markaas iyo abu horte ee laakiin waxa weeyaan waa cadow badan inuu yahay oo shardigaas dee aad markaa ay hoos soo socdaan ku xili lacagta wadoo macalin kadib taasna dee la helayo laga helo فأن يوجد إلا إلى هذه الفترة البسيطة في جميع طبقات السنة. سنة الطبقات كلها أيضا ما ووجد في سنة مثلا الصحابة وكانت وإن الترى بدل العيشين ترى بدل يقلد الصحابة أيضا يقول لك كلام يوجد في سيادة يبين طبقات السنة كان عن الترى برسولة ترى حكيم صار يعني في حديث كده طبقات السقاط كلها أيامنا لكن markii dambe uu batay batay batay dadkii warinayay oo cadadkii tawaafurka gaadhay walow dee qaybo dabaqaadkiisa iyo xadkii ibakato uu ku gumoobayo marada dabaqaadkii ama xalaqaadkiisa ka koobnaa tiradani ayaanay wada gaadhsiisnayn tacriifkan inuu wada gumoobahay xadiiska tawaafur lama odhanayo bal matala xadiiska inama lacmaal bilniyaat waa xadiis aad uga shooga waa xadiiska markaa madaagiyada xaggiisa hore عمر او كذا علقمه محمد بن ابراهيم الى يحيى بن سعيد وابا صدح التابعين الصحابيه وخلفها المكر الكريئه وسكبتها الى توافر حد قالوا تقبل الايوريان جوابات كري كري لكن في يحيى بن سعيد الانصاري لسوق الانصار والتابعين في كلام بلا مدغات كذا بلا تابعين يا حديث كذا آدي أضبط أي كبوري يدور حول أي بقلات قارسيات siday bacd alculamaa qowlkoodu yahay ayaa ka wariyey ee kolladii markuu heerkaa gaadhayna aad bay dadkii u bateen xadiidkan warinaya kutubtida waa inoogu wada sugan yahay oo dee waxaweyaan kutubta naadadka xataa muwada maalik dee riwaalo barkood ee culimada idhaahaan muwada maalik uma sugna haddana riwaayadkiisa qaarkood buu kula sugan yahay dee waayaa riwaayadkiisa cadidu kitaabku leeyahay muwada imaka waa dhowr ay ka madbacaysan yihiin haddaba marka taas oo kale mutawaafir lama odhanayo dabaqaadkiisaasa qayb baan ahayn codsigan ama xadadkii loogu rumoobahay oo dee fardi ah bal dabaqaadkiisa se waa intii oo cumar oo kale iyo xalqama iyo maxamed iyo yaxya bin saciid intuba waa keri keri marka taas oo kale mutawaafir lama odhanayo waa inta tiradaa markaa laga helo dabaqaadkiisa isleeya dhammaanteed shardiga saddexaad ama jib an tuxiila inay mustaqbilka dhigaysaan caadatu caadada tawaadu-a waafaqooda cadadka dhigaysaa dadkiinay isula waafaqaan oo inay dadka ay leedahay ay sheegaan inay caadada mustaqbal ka dhigaysaa bulshadii waa dad kala duwan oo aan meel ku kulmin meel wada joogay oo qalabkii wada wariye wanaagsan laakiin hadday dee dhacdo dadku waabay badanyihin dabadeey oo kale kasoo wada baxay oo warka sheego kale waa suurtagal inay ikhtilaaftaan oo dee waa inay marka la eego xagasta yihiin iyo inaanay dee caadadii aya maa caqlan macaadatan mustaxiil uma mise waxaan suurtagal ahayn intaa leeg inay been kaba dhacdo oo kale taas ay kaba dhacdo oo kale marka taasna waa shardi shardi afraad ayaguna waa inuu noqdo isnadadu khabari markoodu kulictimaada warka loogu yahay weeye dee waxa weeye warkan waxa laynoogu soo noqonayaa warkan lagu ictimaadsanaya ama waxa laynoo sheega ictimaadsanaya hadiisa xawaasa xisiwaani macnaa arag ama maqal ama dee labadaasaa u badan oo haddaan xadiis eegno ama axaadiisaan eegno ama waa wax la arkaya ayay noqon ama wax la maqlayo hadday ficiliyo taqriir tahay waxaaba dhici karta saxaabigu inoogu soo gudbiyo ra-aytu rasuulallahi sala allahu calay wasalam yafcal kada waa amar mushaahada تذكر القول كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ووحي مصنوعة هذه حوادث كنائيتنا حتى وشد لما كنائية وكاني ولا بينما أحيانا تسمى إذا توسع فيها أكثر الناس وارثة هي حديث